بسم الله الرحمن الرحيم shabakadda manhaj online waxa ay idinku bishaaraynaysaa oo idiin soo bandhigaysaa muxaadaro aad u qiimo badan oo ku saabsan maxaad ka taqaanaa khawaarij haddaba waa muxaadaradii iyo ka faa'iidaysi wacan
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وحبإذن الله تعالى aanu ka hadli doonaa mowduuca ciwaankiisu yahay maada tacrifu can اlkhawaarij maxaad ka taqaanaa khawaarijta waa muxaadaradii labaad ee ka mid a taxanihii amba silsiladii muxaadaraadka ahaa ee ku saabsanaa amba ka warramayay can alfiraq addaalla firaqa lunsan waxaa markaanu ka warrami doonaa caawa firqadii ugu horreysay ee firaqu daalla ka mid ah oo ah alkhawaarij waxaa muxaadaradeennu ay ka koobnaa doontaa ilaa sagaal fiqro amba qaybood waxaanu ka warrami doonaa qeybta ugu horeysa tacriif alkhawaarij man hum alkhawaarij khawaarijdu maxay yihiin waxaanu sheegi doonaa alqaabu alkhawaarij magacyada iyo naanaysiyaha kala duwan ay leeyihiin waxaanu sheegi doonaa awalu duhuuri alkhawaarij wa sababu duhuurihim waktigii ugu horreysay khawaarijtu ay soo baxdo iyo sababtii ay keentay inay soo baxaan waxaa kaloonu ka warrami doonaa mowqifu rasuuli sala allahu alayhi wasalam min alkhawaarij halka rasuulku sala allahu alayhi wasalam uu iska taagay khawaarijta iyo waxa uu ka yidhi waxaanu sheegi doonaa usuulu alkhawaarij wa caqiidatuhum wa simaatuhum usuusha khawaarijta iyo caqiidadooda iyo mabaadidooda iyo waxyaabaha calaamada calaamadaha iyo astaanta u ah waxaanu sheegi doonaa mawqifu ahli sunnati waljamaacati min alkhawaarij meesha ay ka taagan yihiin ahlu sunnati waljamaaca khawaarijta halkay iska taageen waxaanu sheegi doonaa biidni illahi tacaala alkhawaarij fi alcasri alxadiid khawaarijta waktigan markaas cusub iyo cidda afkaartooda xambaarsan waxaanu sheegi doonaa asbaabu duhuuri jamaacaati alguluw waalcunf asbaabta keenta inay soo ifbaxaan jamaacaadka markaas xambaarsan afkaartii khawaarijta ee shiddada iyo cunfiga iyo dagaalka markaas dadka muslimiinta la dagaalamo waxyaabaha ku hawlan waxaanu sheegi doonaa asbaabu alcilaaji waalwiqaayati minha asbaabta cilaajka iyo dawada iyo waxyaabaha markaas lagaga badbaadayo in dariiqaa lunsan inxiraafku ku jira dariiqii ahlu sunnati waljamaca khilaafsan uu qofka ku dhaco bal kolba sida markaas waktigu inoogu suurto galo insha allahu tacaala inahaas ayaa muxaadarada ku saabsanaan doonta nuqdada amba masalada ugu horeysaa waxa weeye tacriifu alkhawaarij man hum alkhawaarij khawaarijtu maxay yihiin se magaca yaa loo yaqaan khawaarij waxaa la idhaahaa aladiina yukafiruuna biاlmacaasi wayakhrujuuna calى aimati اlmuslimiina wa jamaacatihim dadka muslimiinta ku gaalaysiiya ee islaamka kaga saara macaasida aan gaalnimada ahayn ee ku baxa muslimiinta dadka madaxda u ah ee maamula iyo jamaacada muslimiinta dadka muslimiinta ah ku baxa ee la dagaalama kuwaasaa khawaarijla yidhaha dadka wax ku gaalaysiiya macaasida iyo dunuubta kabaa'irta ah een gaalnimada ahayn amba ku baxa a'imada muslimiinta muslimiinta dadka u taliya ee maamulka u haya la dagaalama iyo jamaacada muslimiinta dadka muslimiinta ah dadka ku baxa ee waxa weeye hubka u qaatee la dagaalama kuwaasaa horta guud ahaan khawaarij laydha oo magaca u yahay waxaa arrinkaasi uu koobaya khawaarijtii hore ee waktiyadii hore soo baxay oo ay ka mid yihiin firqada la ydhaha almuxakima alxaruuriya alibaadiya kuwaasaa ka mid ah kooxihii hore ee waktigii ugu horreeyay markaas khawaarijta ka soo baxa magacyadoodaasi hadda markaas gaarka ku ah waxay baaqi ka ah firqada ibaadiya la ydhaah oo firqooyinkii hore ee khawaarijta ayaa markaas ay ka mid yihiin meelaha qaarkoodna markaas waa laga helaa waxaa sidaas oo kale magaca khawaarij uu koobsanaya kullu man akhada biusuulihim wa salaka sabiilahum ka jamaacaati altakfiiri waalhijrati fi hada alcasr magaca khawaarij waxa uu ku dhacaya cid kastoo markaas usuushoodii qaadata ba usuushooda wax ka mida qaadata oo waddadooda marta khawaarijta ayaa iyakana markaas ay noqonayaan sida jamaacaadka takfiirka iyo hijrada ee casrigan soo ifbaxay ee caanka markaas ah dib aynu ka sheegi doona insha allahu tacaala rasuulka calayhi salaatu wasalaam khawaarijta waxa uu ku tilmaamay xadiidka uu ka yidhi sayakruju qowmun fi aakhiri zamaan xudahaau lasnaan sufahaau alaxlaam dad maangaab ah oo da yarya da yarya da-dooda yar tahay yacni dad markaas caqli waaweyn oo ku filan leh iyo cilmi markaas le aan ahayn inay soo bixi doonaan ayaa rasuulku markaas sala allahu calayhi wasalam axaadiista uu ku tilmaamay axaadiis fara badan oo rasuulka ka ansaxday ayaa markaas uu kaga warramay in markaas awsaafta noocaas oo kale ay leeyihiin oo ay yihiin xudathaau alasnaam dad da-doodu ay yar tahay sufahaau alaxlaam maangaab oo cuquushoodu markaas ay gaaban tahay oo waxa weeye markaas yamruquuna min addiin kamaa yamruqu sahmu min alramiya diinta waxay uga baxayaan sida markaas leebku qaansada uga baxayo oo si waxa weeye markaas sax ah dad diinta fahamkoodu yahay ma aha bal waa ay weydaaranayaan ayaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam u yihi magacyada khawaarijta magacyo fara badan bay leeyihiin waxaa ka mid ah alkhawaarij waxaa ku magacaabay magaca rasuulka sala allahu calayhi wasalam alkhawaariju kilaabu ahli nnaar waxaa sidaasoo kale loogu magacaabay ficilkan ay samaynayaan oo ah madaxdii muslimiinta inay ku baxayaan iyo dadkii muslimiinta ahaa oo ay la dagaalamayaan saasaa markaa khawaarij loo yimi waxaa magacyadooda ka mid ah almuxakima oo kuwoodii ugu horreeyey ayaa muxakima markaa la odhan jiray waayo waxay ka tegeen cali ibn abi daalib iyo jamaacadii muslimiinta ee waktigaa jirtay masaladii waxa weeye taxkiimkii waktigaa la sameeyey ee cali iyo mucaawiye laga dhex sameeyey ayaa ay ka xanaaqeen oo inaan raalli ka noqon markaasaa waxay yidhaaheen cali ibn abi daalib radia allahu canhu xakama rijaal wuxuu xukunka ka dhigay rag bay yidhaaheen xukunka kitaabka iyo sunnada kamuu dhigin markaasaa waxay dhahen laa xukma ila lilah xukunkana ilaahay mooye cid kale ma laha dabeetana muxakima ayaa la yidhi muxakima oo yani waxay ku andacoonayeene cali ku eedeynayeen inuu xukunkii ilaahay markaas ka tegey oo xukunkii ragga u doortay oo u qaatay markaasaa laa xukma ila lilah yay lahaayeen waa kii calin laha waa kelimatu xaqin uriida biha baatil waa kelmad xaq ah laakiin baatil ayay markaas iyo kuuga socdaan oo si khada ah ayaa ay u adeegsanayeen xaruuriyadaa ka mid ah magacyadooda meeshay ka soo baxeen ayaa xaruuraa mii la odhan jira baa ka mid ahaa oo gabadhii caaisha waxa wey markaas utimaatay ku lehed xaruuriyatun anta ma xaruuriyad baa tay yani makhaarijiyad baa tay waa qaryo markaa meel ay ka soo baxeen ayaa loo nisbeeyeysaa la yidhi xaruuriya waxaa ka mid ah ashuraa ashuraa iyakaa isku magacaaba oo waxay leeyihin waa kuwa lafahooda ilaahay subxaanahu watacala waxay markaas ka iibsanaya iibsanaya ee lafahooda waxay markaas alla dartii u bixinaya waa magacyo markaas iyaku isku bixiyeen baa ka mid a waxaa ka mid ah almaariqa almaariqa yamruquuna min addiin halkaasa markaa laga soo qaatay inay diinta ka baxayaan inay si saxa u fahamsanayn adugu magacyada ayay qaar kaleba culimmadu markaas ay ku tilmaamaan khawaarijtuna firaq iyo qaybo kala duwan ayay usii kala qayqaybsamaan waayo waxaa macruufa shayga baatilka ah ee sunada rasuulka sala allahu alayhi wasalam khilaafsan meel qura isma taago uu sii kala qaybqaybsamaa markaa firaq kala duduwan oo waxyaabaha masaa-isha qaarkood ku kala tegtegey ayaa waxa weeye markaas khawaarijta ay leeyihiin oo culimmadu ay kutubta markaas ictiqaadka ku sheegaan oo laga fiirin doono insha allahu tacaala waktigii ugu horreysay khawaarijtu ay soo baxaan asalka madhabkoodu iyo markii ugu horreysay uu soo ifbaxo waxayba ahayd rasuulka oo nool sala allahu calayhi wasalam waayo ninkii ugu horreeyey waxaa ninkii dul khuwaysira la odhan jiray ee rasuulkao markaa qaniimo xoolo markaas gaaladu kasoo qaatay qaybiyey ayaa rasuulkiibuu ku yihi icdil fa inaka lam tacdil garsoor samee buu yihi garsoor maad samayn yacni rasuulkii ayaa waxa uu ku tuhmaya inuu markaas qaniimada uu qaybiyo cadaalad dari iyo jawr iyo dulmi markaas uu ku qaybiyey rasuulku sala allahu alayhi wasalam oo waxa weeye markaas cid cadaaladda samaysa kii yani markaas cadaalad wax ku qaybiya hormoodka u ahaa ayaa u dacninaya oo uu ku duraya inuuna si saxa uuna waxba markaas u qaybin oo rasuulkii buu dacniyey dabeetna rasuulku sala allahu alayhi wasalam wuxu uhi wayxaka man lam yacdil idaa lam acdil yaa cadaala hoogaagee yaa cadaalad samaynaya haddaan anigu cadaalad aan samayn waayo saasuu rasuulku yihi dabeetna markuu ninkii tegey uu jeestay ayaa rasuulku wuxu uhi ina lahu asxaaban yaxduru axadukum salaatahu maca salaatihim wa siyaamahu maca siyaamihim alxadiid rasuulku wuxu uhi ninkaas waxa uu leeyahay koox kooxdaasoo midkiin salaadiisa waxa wey markaas uu xaqiraya marka salaadooda uu eego siday u tukanayaan inay salaadda waxa wey ugu xeel dheeraanayan u ilaalinayaan salaadiina wa waa xaqiraysaa soomkiina waad xaqiraysaa marka soomkooda loo eego siday markaa soomka ugu xeel dheeraanayaan yacni markaas inay asxaabu tacabud yihiin dad cibaado waxa weeye ku xeel dheer oo laga yaabo qofku inuu naftiisa xaqiro marka siday u cibaadaysanayaan uu fiiriyo salaadooda iyo soomkooda ayaa rasuulku uu tilmaamay haddana rasuulku wuxuu sheegay sala allahu calayhi wasalam inay markaa yacni yihiin dad diinta markaas ka baxaya oo waxa weeye sida si toosa aan diinta u fahamsanayn inay yihiin dad cilmigoodu iyo markaas caqligoodii uu yar yahay ayaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam uu tilmaamay marka ninkaasoo madax u ahaa amba hormoodkii khawaarijta ahaa waa kaa waktigii rasuulka soo baxay ee rasuulka waxa weeye markaas wax ka sheegay ee duray koox ahaan marka la fiiriyo ka firqa koox ahaan iyo ko kooxa oo muuqda oo dadkii muslimiinta gooni uga soocan waktiga ay soo baxeen waxay ahayd waktigii waxa weye khilaafadii cali bn abi daalib radia allahu canhu sanadkii hijiriyad waxay ahayd toddobiyo soddonkii qisadii taxkiimkeenu ka warramaynay ee keentay ina cali ku kacaan markay qisadaas waxa weeye ay dhacday ayaa gooni ahaan waxa weye markaas inay soo ifbaxaan oo ay muuqdaan ay waxa weeye soo baxday dabeetna cali radia allahu canhu waa kii la dagaalamay markii hore waxa weye dad buu u diray la niqaasha oo u caqli celiyo wax tusa qaar baa ka soo noqday kii kalena markii dadkii muslimiinta ay jidgooye u galeen ay dadka waxa weye saxaabadii qaar ka mid ay laayeen ay dhibtooda badatay ayaa waxa weye cali radia allahu canhu markaas la dagaalamay iftiraaqa khawaarijtu ay dadkii muslimiinta gooni uga baxeen ay koox gaara noqdeen oo le mabaadidoodi iyo waxa weye afkaartooda waxa weeye ikhtilaafkii amba iftiraaqii ugu horreeyey ee taariikhda muslimiinta ka dhaca marka maqaaladaa khawaarijta waa maqaaladii amba odhaahdii amba caqiidadii ugu horreysay ee dadka muslimiinta waxa weeye kala kaxaysa ee muslimiinta waxa weeye gooni qaar ka mid intay istaagaan ay markaas afkaar kale iyo dacwaad kale iyo waxyaabaha ay ku baaqaan waxaa bacdu ahlilcilmi ay yidhaaheen cid ugu horreysay oo markaas yani jamaaca khaasa oo jamaacaadkii muslimiinta gooni uga baxsan oo afkaarteeda iyo mabaadideedii ahdaa ahdaafteeda le ciddii ugu horreysay markaa samaysa iyo nidaamkeeda waxay ahayn markaa jamaacada khawaarijta jamaacada khawaarijta ahayn dadkii muslimiinta cid jamaacadii muslimiinta ka mufaaraqooda oo gooni uga baxo calan gaara waxa weeye qaata oo afda ahdaaftoodi iyo waxa weye markaas deele caqiidadooda iyo mabaadidooda waxay ahayd khawaarijta ayaa ugu horreysay lakin islaamka haba yaraatee jamaaca waaxida ayuunbu yaqaanay lakin jamaacaad kala duduno haba yaraatee islaamka wuxuu yaqaan ma aha meel haba yaraatay ee kusoo aroortayna lama helin yani taas waxa ay markaas aan uga socdaa in waxa weeye dadkaa markaas yani jamacaad iyo firaq iyo axsaabta muslimiinta dhexdooda ugu baaqaya waa inay ogaadaan dadka hormoodka u ah ee jamaaco gaara sameeya yani xagga markaynaan ka helin caqiidada iyo ahdaafta yani cid jamaaco muslimiinta ka dhex samaysa koox gaar ah oo muslimiinta kale dhinac uga socon oo si gaara isku xidhiirinaya oo walaa gaara leh waxa ugu horreysa khawaarista waxa waxa wey markaas islaamka asal haba yaraatee kulana ma aha en adigu waktigaas ayay khawaaristu kooxdii ugu horreysay ahayd waktigaasayna soo ifbaxeen waana maqaalad oraahdii ugu horreysay dadka muslimiintaa kala kaxaysa sababta keentay inay soo ifbaxaan khawaaristu waxyaaba kala duduwan bay culimmadu tilmaamaan waxay qaarkood markaas asbaabta ay sheegeen waxaa ka mid ah reer ciraaq ayaa waxay inkireen siiradii aqaaribtii markaas cusmaan ibnu cafaan radia allahu canhu dadkii markaas aqaaribtiisa ee u dhowaa ayaa afcaashoodii wax ka mid a markaas inkireen dabeetana cusmaan bay sidaa wax kaga sheegeenoo waxa weeye ay dureen wax sheegitaan cusmaan wax laga sheegana waxayd markaas in afka wax lagaga sheego oo dadka waxa weeye lagu diro oo markaas la oda colaadiyo dad ahlu shar ah oo waxay markaas ayaa sidaa sameeyey ilaa markii dambe ay keentay cismaan dayn la dilaba isagoo qur-aanka waxa weye akrisanaya ayaa waxaweye markaas gurigiisii lagu dhex dilay waxaa qaarkood ay yidhaaheen waxaa ka mid a asbaabta in cali bn abi daalib markii qisadii taxkiimku ay dhacday inay ku yidhaaheen xukunka ilahi baa iska leh dee raggu xukunka ma leh adiguna xukunkii waxaad siisay rag ayaad waxa weye markaas aad ka dhigtay waxaa asbaabta ka mid a dee guluwga rasuulku sala allahu alayh wasalam axaadiis fara fara badan uu kaga digay waayo guluw iyo xadgudub ayay ku sameeyeen masaa-isha axkaamta oo markaasay ku talax tegeen ilaa dariiqii waxa weye sharciga ahaa ee kitaabkii sunnadu dejiye ay dhaafeen ay ka xadgudbeen rasuulku sala allahu alayh wasalam khawaarijta wuxuu ka yidhi amba meeshuu iska taagay haddii aanu markaa fiirino aada buu rasuulku sala allahu alayhi wasalam khawaarijta uga digay axaadiis fara badan baa kusoo aroortay alkhawaariju kilaabu ahli nnaar kilaabta waxa weeye markaas ahlu naar inay yihiin ayaa rasuulku sala allahu alayhi wasalam u tilmaamay waxaa alimaam axmed bin xambal uu yidhi saxa alxadiidu fiihim akar min casharati awjuh xadiiska khawaarijta ka warramaya waxuu ka soo arooray toban weji amba toban dariiq in ka badan yacni intaasoo saxaaba oo kala duduwan ayaa axaadiista dhaleecaynaysa khawaarijta ee waxa weye markaas tilmaantay oo kusoo aroortay rasuulku ku dhaleeceeyey axaadiista qaar badanoo ka mid a bukhaari iyo muslim baa soo saareen waa axaadiis bukhaari iyo muslimba ee waxa weeye ku jirta muctaqaduhum wa usuulu madhabihim wa simaatuhum muctaqadka khawaarijtu waxay aaminsan yihiin iyo madhabkoodu wuxuu ku fadhiyo ee asaaska iyo gunta waa iyo astaantooda ayanu baliyaro wax ka tilmaami doona kow waxaa ka mid a muctaqadka iyo madhabkooda wuxuu ku dul fadhiyo altakfiiru bilmacaasi oo arrinka ugu horreeya astaanta u ah in macaasida dadka lagu gaalaysiiyo macaasida in dadka lagu gaalaysiiyo taana da waad garanaysaan oo caqiidata ahlusunna waljamaaca macsiyada waxa weeye kufri sideeda aanu ahayn ahlu sunuhu qofka kuma gaalaysiiyaan waxay waa qof muslima laakiin waa faasiq fisq iyo dembi buu ku dhacay laakiin waxa weeye markaas ku gaaloobi maayo laakiin iyaku way ku gaalaysiiyeen waxaa kaloo caqaaidooda ka mid ah alkhuruuju calaa aimati lmuslimiin inay aimada muslimiinta ku baxaan dadka muslimiinta dadka u taliya ee maamule inay ku baxaan ay la dagaalamaan la bixitaankaasi wuxuu noqon karaa ictiqaadan wa camalan aaminaan aaminsan yihiin inay bannaanta in lagu baxo ku yeedhaan iyo camal ahaanba inay ugu baxaane markaas dee la yimaadaan dagaalkii saasaa sida aqlabka ay noqon kartaa waxay noqon kartaa ictiqaadan oo qura kubixitaankoodu inuu yahay xagga aaminaadda ay aaminsan yihiin inay bannaanta in lagu baxo amba dadka ay ku booriyaan oo waxaa ka mid a firaqa khawaarijta qaar aan iyaku mubaasharayn bixitaanka oo dagaalku waxay markaas aimada muslimiinta aan la dagaalamin laakiin iyaku way ku dhiirigeliyaan oo waxa weeye waa ay qurxiyaan waxaana la yidhaha alqacadiya kuwa firqada alqacadiya ayaa la yidhaha aladiina yuzayinuuna alkhuruuj wayaxuduuna caleyh walaa yubaashiruunahu iyaku way ku dhiirigeliyaan oo way qurxiyaan oo way wanaajiyaan laakiin iyaku waxa weeye markaas kama qayb qaataan waayo waa qeybo kala duduwan dee khawaarijtu sidaa weli waxaa markaas caqiidadooda ka mid a in aimada muslimiinta lagu baxo oo bixitaankaasna muxuu noqon karaa khuruuj loogu baxo waxa weeye qawlan oo dadkii markaas laga hor keeno oo lagu diro amba wuxuu noqon karaa ficlan ficil ahaan in loogu baxo markaas dee qorigii iyo hubkii iyo seeftii la qaataba adigu labada kayla yimaadaanba usuushooda waxaa ka mid a markaas aimada muslimiinta iyo dadka muslimiinta markaas in lagu baxo oo lala dagaalamo ayaa ka mid ah waxaa ka mid a waxyaabahay aaminsan yihiin khawaarijtu alkhuruuju calى jamacati اlmuslimiin wa mucaamalathu mucaamalaة اlkufaar fi اdaar wاlaxkaam waاstiحlaali dimaaih in dadka muslimiinta jamaacada muslimiinta in lagu baxo oo loola tacaamulo sida gaalada loola dhaqmayo hadday tahay xagga daarta meeshay degan yilahay waa daar gaalo daaru kufri weeyi waddankii islaamka in lagu sheego axkaamta in axkaamtii gaalada dadkii muslimiinta la siiyo dhiigoodii waxa weya markaas la banaysto marka dadka muslimiinta iyo jamaacada muslimiinta in lala dagaalamo oo markaas dhiigooda la banaysto oo dad gaalaa lagu sheego oo waxa weeye waddankoodii waddan ga- gaalo lagu sheego ayaa ka mid a waxyaabahay saas oo kale aaminsan yihiin waxaa ka mid ah waxyaabahay caanka ku yihiin nusuusta kusoo aroortay alamru bilmacruuf wannahyu cani ilmunkar in wanaagga la isamro xumaantana la isku diido inay u leexiyaan in xukaamta lala dagaalamo oo waxa weeye markaas lagu baxo taasay ku fasiraan oo markaasay u leexiyeen astaamahooda iyo calaamadahooda waxaa ka mid a qilat lfiqhi walfahmi fi ddiin in fiqigoodu iyo fahamka diinta marka ay u leeyihin uu yaryahay saa rasuulku uu tilmaamaya sala allahu alayhi wasalam yaqra'uuna alqur'aana laa yujaawizu xanaajirahum qur-aankay akrinayaan galxamahana u dhaafi maayo macnaheedu waxa weeye qur-aanka way akrinayaan laakiin fahamkii iyo fiqigii saxda ah qur-aanka u yeelan maaya marka fiqi yaraan iyo waxa weeye cilmi yaraan ayaa ka mid ah astaantooda alguruur waltacaalum cala alculamaa waxaa ka mid a inay dad degs ku deg lafahooda ku degsan yihiin oo iska sarraysiinaya dadka culummada ah xataa kuwoodii ugu horreeyey waxay iska sarraysiiyeen ibnu cabbaas iyo saxaabadii kale saxaabadii kale ilan khawaarijta waxa weeye saxaabadii kula wada jooga ayaa markaas intay gooni u baxeen ayay yidhahen annakaa idinka saxsan markaasaa ibnu cabbaas iyo keyrkii markii u yimaadeen aan hala- halladoodina waa ku ilaahay sheego waa qowmun khasimiin oo markaas wuu wuu idin afuduubayaa ee halladoodina waa ti lahaay in markaas qofku nafti uu yacni naftoodu markaas ay ku dagsamaan oo yaabgeliso ay culimmadu waxa wey markaas iska sarraysiiyaan waa astaanta khawaarijta lagu yaqaan kuwoodii hore iyo kuwooda dambaba waxaa ka mid ah inay culimmada waxa weeye ay dacniyaan oo markaas ay wareemaan oo wax wax ka sheegaan kuwooda hore iyo kuwa dambeba astaamahooda waxaa ka mid ah culimmada raasikiinta ah ee waxay markaas diinta cilmiga aqoonta u leh ee dariiqada waxay markaas saxda ee ahlusunna waljamaca caddaynaya ee dadka waxa wey markaas xushiga inay wax ka sheegaanba ka mid a oo ay dacniyaan oo aflagaadooyin kala duduwan ay u soo jeediyaan waxaa ka mid a khawaarijta waxyaabaha lagu yaqaan ee markaas astaanta oo ah alkhalalu fi minhaaji listidlaal khalal ka galay qaabka wax loo deliishanayo ee nusuusta loo deliishanayo waayo nusuusta qaarkood bay qaadanayaan qaybna way ka tegayaan nusuusta markaas isku wada keeni maayaan oo waxa weeye markaas waxay kutusayso ma wada qaadanayaan laakiin waxaa laga yaabaa nusuusta qaarkeed inay soo qaataan daahirkeeda oo nusuustii kale fasiraysay ee caddaynaysay ambaba fahamkii waxa weeye salafka ay ka tagaan oo dabeetana sidaa ay markaa ku dhaqmaanay dadkii ku xukumaan oo tusaale ahaan oo kale dee kuwoodii ugu horreeyey waxay cali bn abi daalib waxa wey radi allahu canhu udeliishanayeen in alxukmu ila lilah in alxukmu ila lilahi ay u deliishanayeen oo markaas iyaku siday u fahamsan yihiin iyadoo saxaabada ay joogaan uga aqoonta badnaa ee waxay markaas uga fahamka badnaa ayaa haddana cali aaddaa u deliishanayay say lahayn xukunka kamaad dhigin kitaabkii sunnaday rag baad xukunkiisa ka dhigtay ilahayna wuxu yidhi in alxukmu lilah xukunka ilahi unbaa iskale cali waa kila waa kelimatu xaqin uriida biha batil waa xaqa kelmadda waa ahaa laakiin baatil ayay u deliishaday oo siday iyaku u socdaan iyo fahamkoodu mid saxa ma ah waxaa ka mid a inay markaas soo deliishadeen waman lam yaxkum bima anzla allah fa ulaaika hum lkaafiruun aadda inay usoo deliishadaan qof kastoo waxa weeye xukunka markaas ka taga oo xukunkii ilaahay waxa weeye markaas aan waxba ku xukumin inuu wax weeye gaaloobayo waxay usoo deliishadeen saas oo kale qofka macsiyada sameeya inuu gaaloobayo waman lam yaxkum bima anzla allah fa ulaaika hum lkaafiruun qofka hadduu macsiyo sameeyo xukunkii ilahay ma hadda idan waman lam yaxkum bima anzla allah fa ulaaika hum lkaafiruun saasay odhanaya dee markaa aayaadkii kale iyo nusuustii kale tilmaamaysa qofku macsiyadii inuu iyo kibiradii inuu ku gaaloobahay iyo fahamkii salafkii waxa weeye aayaadkan ay ku fasireen inta midna qaadan maaya laakiin aayaadka ababa axaadiista waxbay ka qaadanayaan inta kale markaas fasiraysa caddaynaysana way ka tegayin nusuusta waxa weeye markaas waxyaabaha mutashaabihaadkaa ee macnaheedu markaas waadixa una ahayn ayay qaadanayaan waxyaabaha muxkamaadka ahna ee macnaheedu waxaway markaas uu cad yahayn way ka tegayaan dariiqada ahlusunna waljamaca waxa weeye in nusuusta markaas laysku celiyo oo muxkamka waxaweye mutashaabiha muxkamka lagu fasiro oo lagu fasiro waxa weeye fahamkii saxaabada iyo taabiciinta inuuna qofku isagu siduu doonayo daliilka u qaadan oo dhinacu doonayo una u jiidin saa ogaal culimada qaarkood waxay dhahaen asalka halka uu ka soo jeedo lumitaanka amba inxiraafku khawaarijtu waxay ka timi bidcadoodaasu aljahlu bisunna wa cadamu atafaquhi fiiha wa tadliilu aimati alhuda wa jamacati lmuslimiin asalka bidcada khawaarijtu halkaasay ka timi waayo bidco kastaaba asal bay leedahay bidcatu waxa way markaas alrawaafid bidcat ljahmiya asalkeedu sandaq ahayd gaalnima ayaa waxay markaas asalkeeda iyada u ah jahmiyada iyo rawaafidada iyo asalka bidcadooda halkay ka timi waxay ahayd waxay markaas zandaq iyo gaalnimo dadaan islaamiya baa soo dhex geliyay laakiin bidcada khawaarijta asalkeedu sandaqa mu ahayn waxa uu ka yimi waxa weeye sunnadii ayna garanahayn waxa weeye cilmi yari iyo fahan dari sunnada markaas aynay fahansanayn iyo inay a'imadii muslimiintae diinta waxaweye markaas hanuunka u saaxiibka ahaa iyo cilmigii aqoonta inay ku xukumeen in markaas ay lunsan yihiin dadkii muslimiinta ee kale jamaacadii kale muslimiinta inay baadi ay waxa weeye ku xukumeen dabeetana iyaku waxyaaba ay deshisteen ay sax u arkeen in khaladka iyo gaalnimadu ay iska dhalanayso oo hadduu qofku qaldamo inuu gaaloobayo sida iyaku qaladka weliba u arkaa marka halkaasuu inxiraafkoodu ka yimi inahaasaa markaas aynu kusoo koobayna muctaqadka iyo astaamaha iyo waxyaabaha khawaarijtu ay caanka ku yihiin mawqif ahli الsunati wاljamacati min firq اlkhawaarij ahlu الsunati wاljamaca ahlu اlxadiiثi wاlahar aلdaa'ifaة اlmansuura atbaacu اsalafi الsaalix halkee bay iska taageen khawaarijta firaqooda kala duduwan culimadii waxay markaas hore ee laga soo bilaabo waxay markaas saxaabadii taabiciintii atbaacu taabiciin ilaa yowmina haada waxay khawaarijta ka yidhaaheen si halkay ka taagan yihin waxay ahlu sunnati waljamaca aaminsan yihiin yani ahlu sunna waljamaca maaha kuwa isku magacaabay een wax dheefa sunnada iyo jamaacada midna ku lahayn ahlu lbidcati waliftiraaq iyo kuwaas waa asxaabu alquburiya ayaa la yidhahda laakiin waxa weye markaas waa magac wanaagsan oo markaas ay kharribayaan oo wax haba yaraateen nasiiba iyo dheef midna ayna ka lahayn markaas ahlu sunna waljamaaca waxay ka aaminsan yihiin khawaarijta inay yihiin asxaabu madhabi fasid dad madhabkoodu faasid uu yahay wa mubtadica fi ddiin dad mubtadica ah oo diintii waxa weeye markaas wax ku soo daray oo sunnadii rasuulka khilaafo dariiqiisii ka leexsamay oo waddadii muslimiinta markaas iyo awooddii muslimiinta yani kala tafaraaruqiyey oo kala jeexayna yihiin saasay ka aaminsan yihin firqa waxa weeye markaas madmuuma aada iyo aada u dhaleecaysan oo liidata oo waxa weeye markaas inay yihiin ahlu sunnaha waxa weye markaas khilaafsan oo dariiq lunsan qaaday saasay aaminsan yihin ahlu sunna waljamaca culummadu gaalaysiinta khawaarijta laba qowl bay ku leeyihin khawaarijta ma kufaar baa mise ma aha laba qowl bay ku leeyihin qowlka ugu ansaxsan waa inaynay gaalo ahayn waayo saxaabadu waxay isku ijmaaceen inay la dagaalameen khawaarijta laakiin ma may gaalaysiin may gaalaysiin waa mayna dagaalamin ilaa markay dhiiggii daadiyeen ee waddooyinkii waxaway markaas ay jareen dadka muslimiinta ay soo soo weerareen markii hore waxay kula dhaqmayeen mucaamalada qof muslima oo laakiin mubtadica oo sunnadii ka lumay oo ka inxiraafay cali xataa markii la weydiiyey asarkii laga soo warinaya waa kii markii lagu yidhaha kufaarun hum ma gaalaha waa kii lahaa min alkufri faru gaalnimada ayay ka cararay wa qiila amunaafiquuna hum ma munaafiqiinba ayaa lagu yidhi ina almunaafiqiina laa yadkuruuna allaha ilaa qaliila marka wuxuu tilmaamayey in yani dad gaalo ah iyo dad markaas munaafiqiina ayna ahayn laakiin dad markaa inxiraafay oo waxay markaas lumay inay yihiin ayaa waxaway markaas cali bn abi aalib uu tilmaamay saxaabadii kalena saasay ku ijmaaceen labada qowl ee ahlusunnada kuleeyina kaasaa ugu ansaxsan inayna markaas gaalo ahayn laakiin dad mubtadaca oo sunnadii ka inxiraafay yihiin qaar koodoo la gaalaysiiye way jiraan oo firqa waxaa ka mid a khawaarijta la cajaarida cajaarida ayaa la idhaha taasoo kale si gaara loo gaalaysiye waayo qoladaasi suuratu yuusuf bay beenisay suuratu yuusuf ayay beenisay inay qur-aanka ka mid tahay firqada cajaaridada la ydhaha khawaarijta ka mid marka iyakii si gaara loo gaalisiiyey laakiin guud ahaan marka laga warama warramayo waxa weeye min ahli lbidci walahwa khawaarijta gaalo ma ah waxaanu taa uga gudbaynaa alkhawaarij fi alcasri alxadiid khawaarijta casrigan haddaanu nool nahay rasuulku sala allahu alayhi wasalam wuxuu tilmaamay in khawaarijtu markaas wakti kasta ay soo baxayaan in mar kastoo qaybe ay soo baxdaba oo la gooye dawar go-aan haddana qaar kale ay soo baxayaan xataa yuqaatila aakhiruhum aw yakhruja aakhiruhum maca adajaal ilaa kuwooda ugu dambeeya maca adajaal waxay markaas ay la soo baxayaan markaas inay mar kasta soo baxayaan oo waxa weye ayna dabar go ahayn laakiin ayna marna yeelanahayn waxa weeye awood iyo intisaar iyo guul dhammaystiran oo taagnaanaysa ayaa uu tilmaamay axaadiista ku soo aroortay oo markay qaybi soo baxdaba ayay waxa weeye dabar go-ayaan haddana qaar kale ay soo baxayaan wahaakada saasaa nusuustu markaasan ba axaadiistu ay tilmaamaysa marka casrigan haddaanu joogno haddii la fiiriyo jamaacaad waxa weeye markaas amba kooxo kala duduwan ayaa jira oo markaas fikirkii khawaarijta waxa weeye xambaarsan oo sida qaarkood waa khawaarij lafa cadcad oo haba yaraatay afkaartii khawaarijtee hore waxay kaga duwan yihin ma jiraan waxay ku daraan mooyaane sida jamacat lhijrati watakfiir kuwa loo yaqaan qaarkood waxay waxa weeye markaas afkaarta khawaarijta si dhammaystiran umay wada qaadan laakiin usuushooda iyo waxa weeye markaas mabaadidooda waxyaabo ka mid ah ayaa waxa weye markaas ay xambaarsan yihiin haddii markaas ay tahay macaasida waxa weeye markaas qaarkeed in dadka lagu gaalaysiiyo xukaamta in guud ahaan la gaalaysiiyo oo la idhaa caalamka dadka maamulaya o dhan waa kufaar waddamada islaamka maanta cidda maamushoo dhan waa wada gaalo waman lam yaxkum bima anzala allah fa ulaaika hum lkaafiruun waa tii waxay markaas qisadii yani uu sheegayay sheekh ukaasha muxaadaradii nakiil uu ka galay jazaa allah khayran kii waxay markaas lahaa caalamka dawladaha ka jir oo dhan waxay wax ku xukumaan sharciga ilahi waxaan ahay waxay markaas taasay ku gaaloobayaan bilaad waxay markaas sacuudiya bilaad tawxiid isna wuxuu yihi markaas waxaa gaalaysiiyey waxawey maxay alqaacida ayaa gaalaysiisay saas soo maaha marka waa wada gaalo dawladda islaamka maanta ka jira gedigoodiba marka masalada alxukmu bikayri ma anzala allah guud ahaan qaar wa waxawey ku gaalaysiinaya iyo koo macaasidii kale koornaya ku gaalaysiin mayno oo waxa weeye markaas odhanaya anaku dee khawaarijtu macaasidii wax ku gaalaysiiyaan laakiin haddana macaasidii iyo dunuubtii kabaairtahayd wax ka mid a ayay waxa weeye wax ku gaalaysiinayaan waayo waxaa macruufa madhab ahli sunna waljamaaca waxay isku ijmaacsan yihiin masalada alxukmu bikayri ma anzala allah in la kala qaadayo gaalimona way noqon kartaa dembi macsiyo kabiira ana way noqon kartaa xaalad kastana markaas lagu gaaloobi maayo waxa weeye dee waa macruuf dawaabida takfiirka iyo ahlu sunati waljamaca waxay ka yidhaaheen meelaheeda ayaa waxay markaas lagaga hadlaa idinkuna in badan waad maqasheen oo waad garanaysaan waxaa ka mid ah inay markaas adeegsadaan yani guluw xadgudub iyo tashadud fida iyo cunfi inay dadka muslimiinta markaas la dagaalamaan inay culummada waxa weeye duraan waxyaabahaasa astaanta khawaarijta ay meelaha qaarkood ka qaadanayaan iyo kon usuushii waxa wey markaas wada qaadanahay n haddaba bal haddaynu hoos ugu soo degnaa aljamaacaat almuta'asira bifikri alkhawaarij jamaacaadka almuta'asira aw alxaamila bifikri alkhawaarij kuwa ku ta'asuray ee waxa weeye ku raadoobay fikirkii khawaarijta ambaba afkaartoodii waxa weeye xambaarsan laba qolo ayaynu insha allahu tacaala markaa ka tilmaami doona qolada ugu horeysa waxaa la ydhaha waxay isku magacaabaan jamaacat almuslimiin iyoko waxay isku magacaabaan jamaacat almuslimiin saasay markaa isku yaqaanaan inay jamaacadii muslimiinta ahayd iyaku ay yihiin dadka kalena gaale ay yihiin wix allo wax kastoo iyaka ka soo hadhay inay markaas jamaacadii muslimiinta ka baxsan yihin oo lid ku yihiin iyakuna jamaacadii muslimiinta ay yihiin amba waa dadka kale waxay u yaqaanaan altakfiiru walhijra altakfiiru walhijra waxaa loo tiiriyey laba mabda oo mabaadida aaminsanyin ka mida ku caanbaxee oo ah gaalaysiinta iyo dadkeedii ka hijroodaan kale iyaka kasoo hadhay ka dhex baxaan takfiir iyo hijra la ydhaha laakiin iyaku maxay isku yaqaanaan jamaacat almuslimiin kooxdaas waxay ka dhalatay oo waxa weeye markaas ay kusoo barbaartay fi sujuun almisriya xabsiyada ee masar daharat afkaaru hadihi اljamaaca fi sujuun اlmisriya waxay markaas ka soo baxday sijniyada iyo xabsiga markaas xabsiyada masr iyo dadka ku cadaabi jirtay ku xidhi jirtay gaar ahaan ictiqaalaad dad ay xidhxidhay waxaay markaas masr sanadkii kun sagaal boqol iyo shan iyo lixdankii miilaadiga kun sagaal boqol shan iyo lixdankii miilaadiga ayaa markaas masr ay dad xidhxidhay waxa weya markaas ikhwaanulmuslimiinka jamaacada loo yaqaan dad waxa weya markaas madaxu ah waxaa markaa la dilay sayid qutb sheekha waxa weya markaas sayid qutb loo yaqaan gafar allahu lahu waxaa markaas sidaas oo kale ay icdaam lagu xukumoy la dilay bacd ikhwaan almuslimiin markaas tacdiib iyo dhibitaan ayaa kooxda ikhwaanulmuslimiinka la idhaa qaar dadkii hormoodka u ahaa waxa weya markaas lagu sameeyey qaarkoodna markaa waaba la laayey oo sayid qutub waxay markaas waa la dilay qaar kole waxay markaas ka agdhidhawaa waa la dilay qaarkood jeelka aada waxa weya loogu dhibay oo markaa loogu cadaabay taa waxaa ka dhalatay inay soo baxaan koox dhalinyaro ah oo gaalaysiinta amba fikirkaa qaata waxaa ugu caansanaa kooxda jabaacada markaas taasiisiyey asheekh cali ismaaciil cali ismaaciil ayaa la odhan jiray ka ugu horeeya kooxdan buu ka mid ahaa laakiin markii dambe uu ka noqday alxamdu lilah ilaahay subxaana watacaala markii dambe tirjadiisa lagu tilmaamo uu ka noqday fikirkii waxaa ka mid ah oo markii dambe qaaday calanka shukri axmed mustafa nin la idhaah waa axadu shabaabi jamacati ikhwaan almuslimiin walaxaqu an yusama bilmuflisiin kama samaahum sheekhuna alwaajici raximah llah jamaacada waxay markaas ikhwaan almuslimiin la idhaah sheekh alwaadicina ikhwaan almuflisiin buu odhi jiray waa kuwa waxay markaas muflisiinta caydha maxay ceydh ka yihin markii lagu yidhina sheekhu wuxu uhi waxay ceydh ka yihin sunada iyo cilmiga sunada iyo cilmiga ayay ceydh ka yihin alcallaama almuxadith axmed shaakir isaguna wuxuu ku magacaabi jiray raximah llah khuwaana almuslimiin khuwaana almuslimiin ayuu odhan jiray muslimiinta kuwii khiyaamiyey wey iyo khawaarij alcasr saasuu markaas isaguna magacaas u bixiyey sheekh axmed shaakir imaamkii muxadidka macruufka ahaa markaas ninkaasaa waxaa la xidhaysna kun sagaal boqol iyo shan iyo lixdankii dabeetana markii dambe waa la dilay shukri axmed mustafa kun sagaal boqol iyo sideed iyo toddobaatanki waxaa ka mid a nin la idhaha maahir cabdilcaziiz ibnu shaqiiqati mustafa shukri mustafa waxa weeye shukri ayaa waxa weye markaas waxaa yani walaashii ayaa waxa weeye markaas dhashay waana naaibkiisuun ahaa isagana waa lala dilay waxaa lala dilay waxa markaas amed shukri axmed mustafa bashukri mustafa ayaa lala dilay qoladaasaa markaa calanka qaaday oo nimankaas waxay kasoo ifbaxeen masar jamaacat lhijrati watakfiir waa maxay afkaarteedi maxay se aaminsan yihiin ko waxaa cunsur aasaasi u ah amba mabda asal ah ay ku caanbaxeen altakfiir gaalaysiin maxay gaalaysiinayaan ko waxay gaalaysiinayaan murtakib alkabiira almusiri calayha qofkii dembi kabiira a sameeya beenta sinada khamriga inuu cabo ee ku madaxdayga kaa way gaalaysiinayan waa sidii khawaarijta soo maaha laba waxay gaalaysiiyeen takfir alxukaam bigayri ma anzala la cala lilaaq xukaamta bigayri ma anzala lah dadkaan diinta waxba ku xukumin si guud bay u gaalaysiiyey iyaka waxba kasoo reebahay saddex kufr almaxkuumiin xukaamtaasi shacabkay u taliyaan way gaalaysiiyeen shacabkana way gaalaysiinayaan oo waxay leeyihin iyakuna waxay raali ka noqdeen dadkaa diinta ilaahay waxaan ahayn wax ku xukumaya ayay raali ka noqdeen waxay gaalaysiiyeen kufr alculamaa culamada muslimiinta ayay gaalaysiiyeen oo maxay u gaalaysiiyeen waxay idhaaheen waxayna gaalaysiin kufaarta dawladihii gaalada dawladahan gaalada ah ee gaaloobay ee culimmadu ku dhex nool yihiin bayna gaalaysiin iyakuna waa gaalo marka yaa muslimiin ah iyo kawn maxaa la idhaa waxaana la idhaha jamaacat almuslimiin jamaacadii muslimiinta annakaa ah annakaa matelayna cidda naga soo hadhay oo kale dadka muslimiinta oo dhan ah waa dad waxaway markaas gaala haye xukaamtooda shacabkooda culimmadooda a'imada masaajidada mu'adiniinta haba kala reebidi waa wax mid gaalnimadii la yimi iyo mid ku raaciyo mid raali ka noqday saasay markaa ku wada gaaloobeen markaasaa la yidhi walle takfiir baa idinku ti jamaacata takfiir ya takfiirka halkaasu markaa ka raha waana dee waxay aaminsan yihin oo cad arrinka labaad ay ku caadixeen waxa weeye alhijra mabda-ooda labaad waa hijra hijra waa maxay macnaheedu waxa weeye waa in laga dheeraado mujtamacan jaahiliga dadka kale muslimiinta waxay yaqaanaan mujtamac jaahili ah yani gaala sidii jaahiliyadii dee horeo kalea markaa in laga dheeraado oo laga hijroodo waa mabdaa labaad ee jamaacadu ay leedahay qofka aan ka hijroon xataa afkaartooda hadduu qaato qofku mujtamac hadduu ka hijroon waa u waxa way markaas la tacaamulo qof waxa way markaas gaal ayuu noqonay dabeetana waxaa la yidhi jamaacat alhijrati wاtakfiir jamaacadii dadka inay ka hijrootay ka dheeraato iyo gaalaysiinta waana labada astaamood amba labada caqiido amba labada mabda ee ugu caan ah waxyaabahay markaa ku caanbaxay ee qofkuna una kaga mid noqon karin ilaa uu dadka wada gaalaysiiyo iyo kan uu ku biiro dadka kalena markaas uu ka fogaado oo waxa weeye uu ka dheeraado waxaa ka mid a afkaartooda qof kasta oo qaata aqwaasha culummada ambaba ijmaaca walow ijmaacu saxaaba ha noqdo waa mushrik waxay leeyihin qofku waa inuu qaato kitaabka iyo sunnada wax kale haba yaraate lama qaadan karo qofka wax kale qaata haddaad culimada hadalkooda soo hadal qaado shirki baad ku dhacdo ijmaaca haddaad soo hadal qaado walow ijmaaca saxaabada ha noqdo shirki baad ku dhacdo sidaa awgeed wax qiimaa haba yaraatee ma laha hadallada culimmadu iyo aqwaashooda ma laha laakiin si toosa hadallada culimmada ma u daynayaano ma ka hadhayaan maya waayo hadday si toosa hadallada culimmada u daayaan inay soo deliishan dee hadalkoodu ma soconayo hadallada culimmada waxay ka soo qaataan waxa madhabkooda xoojinaya ee markaas muuqaal ahaan waafaqsan waayo kalaamka culimmadu qur-aanku marka la yidhi muxkam iyo mutashaabi buu leeyahy hadalka culimmadu wuxu leeyahy mid muxkama oo macnihiisu cad yahay iyo mid waxay markaas mutashaabiha oo hadalka culimada kale loo celinayo markaa madhabkooda ka mutashaabihe waafaqaya ee xoojinaya kaasay qaataan iyakoo madhabkooda waxay markaas dee ku xoojinaya oo ku baaqaya sida ogeed waxa laga yaaba kutubta culimada qaarkood inay masalan oo kale dee wax ka soo qaataan oo waxay markaas ay deliishadaan waxay caan ku yihiin nusuusta daahirkeeda inay qaataan oo ayna u laaban fahmu salaf wa ahli lcilm nusuusta aayaadka iyo axaadiista muuqaalkeedii wax iyaku ka fahmaya ayay qaadanayaan un laaban maayaan fahamkii salafka iyo saxaabada iyo taabiciinta iyo culamada kale ahlulcilmiga uga aqoon badan aayaddaa wuxuu leeyahy waman lam yaxkum bima anzala allah fa ulaaika hum lkaafiruun ha soo ilaahay sidaa ma odhan ha saxaabada maxay ku fasireen jooji saxaabada waman lam yaxkum bima anzala allah fa ulaaika hum lkaafiruun anigu aayadaasun baan haystaa bu ku leeyahy hadalka ilaahay yidhi de waa tii khawaarijtii hore culimadii nin xaakima ayuu midku yihi gaal baa tahay sura maxaa ku gaalay su waman lam yaxkum bima anzala allah fa ulaaika hum lkaafiruun taasaa ku gaalay sida aadda su yihi aadan ma qur-aanka ka mid tahay ninka su yihi haa su yihi maxaa kuugu daliilay inay aaddaasu qur-aanka ka mid tahay su yihi de waa la isku ijmacsan yahi inay qur-aanka kamid tahay macid baa isku haysata markaasaa wuxuu yihi ijmaaca inay qur-aanka ka mid tahay dadku ay ku ijmacsan yahin mar haddaad daliishanayso ta'wiilkay aayadda fasireenna qaado ila saxaabada aadda waxay dha waa kufrun duuna kufrin soo maaha qofka waxa weeye markaas waa gaalnimo gaalnimadii lagu gaaloobaya aan ahay qofka haddii markaas xukm kayri ma anzala la uu sameeyo oo uu sharcigii isagoo aaminsan in diinta laisu xukmay inay waajib tahay oo lagu dhaqmay waajib tahay lakin haddii unu weydaarto isagoo garanaya inuu dambaabay oo khalad uu ku dhacay dee ku gaaloobi maayo marka wuxuu ku yidhi waar ka raalli noqo tafsiirka culamada war raalli ka noqo iyo ijmaacooda aadda saa ku fasireen haddaad inay aaddu qur-aan ka mid tahay iyaka aad ka qaadanayso markaa dawaahirta nusuusta inay qaataan ayay caan ku yihin walihaada waxa wey markaas waa kuwa waxaw markaas culama ahlu sunna waljamaaca waxaa caqiidadooda iyo kutubtooda ku qoran in aayaadka qur-aanka iyo axaadiista loo fahmo kamaa fahima asalaf asaalix ridwaan llahi caleyh wa aimat lcilmi min bacd siday u fahmeen salafkii saalixa iyo culimadii cilmiga ka dambeeyey saxaabadii taabiciinta atbaacu taabiciin anigu yaa ku caddaynaya taa culamada ahlulcilmiga caddaynaya fahamka salaf iyo waxay markaas kutubta siduu ugu qorayy qof kastaaba lakin hadduu dha sidaasaan aayadda ufahmayo anigu waxan baan aayadda ka deliishaday la axmed bnu xambal inankiisi muxuu ku lahaa iyaaka an tatakalama fi mas'alatin laysa laka fiiha iman iska ilaali inaad ka hadasho masalaaan waxa wey markaas lagaaga hor waxaad arkaysaa shekh islam ibnu taymiya oo masaajisha qaarkood wuxuu ku xidhaya la haddii cid qowlka ay odhan lahayd yani waa ku tegila wuxuu iska ilaalinaya hadalaan cidi uga horreeyay isaga inuu idhaaho ayuu iska ilaalinaya isagoo imaamka caanka ee mashhuurkii la garanaya markaas qofku ma aha inuu markaas isagu waxyaaba cusub uu iskala yimaado oo culimmadii waxay markaas ka horreeyey iyo selafkii wanaagsana ayna lahayn waxaa ka mid ah astaamahooda jamaacada lagu yaqaan laa yaakuluuna min addabaa'ix ila ma dabaxuuh biaydiihim waxyaabaha la gowraco ma cunaan ilaa wax iyo ku gowraceen mooyaane waayo waxay u yaqaanaan dadkan kale way gaaloobeen waa dabiixatulmurtad qofka murtadku wuxuu gawraco waa xaaraanta dadki oo kale markii waa murtadiin bay leeyihin sidaa awgeed wax iyo ku gowracaan mooyaane dee ma ma ma cunayaan waxa dadkale kale gowracaan haddaad kuwa waxa wey markaas beribon qaar yani jamaacada kamid a imaka ka sheekeynayno magaalada hargeysa way soo galeen laakiin waxay markaas way ku yar yihin fikirka noocaana kuwa xambaarsan qaar baanu markaas meel beri kula kulanay yani markaa shan sano lix sano meelaha ka hor bay hayd baan umalaynaya dabeetana nimankaas adigu waanu la hadalnay in badan baanu la hadalnay qaar baa kasoo noqday weligoodu dee waa hilibkii waa xaaraan bu ku ahaa dabeetana markii dambe ay cuneeno hudheel baa markaas u geyna lakin intii hore dee xaaraan bay naga hedbiyen ma cunayna qaarkoodna ku madxadeygeenoo wixii bay aaminsaneen qaarkood way baxsadeen adigu markaas ma cuna taasaa calaamadda u tahay aad ku garan qofka caabiga yani waxba akrinaya qoraaya wuu ku garan karaa hilib adigu aad soo gowracdo u geeyo ka kaaga shaqeeya beerta amba xaariska guriga ku yiraahdi meelaha xoraasi waxay u badiyiin beeraha dadka qodayo meelahaasi kuwa noocan kuligi jiraan hilib adigu guriga uga soo qaado cun ku dhi markaa waa yani hadduuna baqashu dee ayna jirino wax kale ku dhaqmaanay cilmigooda waxyaabahay ku dhaqmaan baa fara badan wax ka sheegi doonaa hadday doonaan waxayna aaminsanayn bay iskaga dhaqmayaan wax kaluu kuu sheegaya saasay markaa sameeyaan oo ka caan waxaa ka mid ah astaamahooda waxyaaba aaminsanyain laa yusalluuna aljumcata aljumcata waljamacata bimasaajid lmuslimiin jumcada iyo jamaacada midna kuma tukada masaajidada muslimiin masaajidadeenna muslimiinta iyo ku gaalay noo haystaa dee kuma tukadaan jumcada iyo jamaacadda midnaba waayo maxay aaminsan yihiin inay yihiin masaajida dee imaamkiina waa gaal mu'adinkiina waa gaal waxa ku tukanayaana waa gaal maxaa markaa kaga tukanaysid waxaa laga yaabaa intuu safka soo galo inuu isdhex taago oo yani suu suura ahaan uu kuula tukado niyatulmufaaraqana uu niyoonay inuu adigu dadka la tukanayaad moodaawna lakin uu la socdaa lakin isagu gaar buu utukanayay markay baqanayaan sidaasoo kale ayaa waxa weeye ay sameeyeen waxay leeyihin waa kanaais macaabid jaahili ah iyo waxay markaas kanais wey maxaa lagaga tukanaya waxaa laga yaabaa inay soo reebaan masjid alxaraam iyo masjid nabowi masjid quba almasjid alaqsa waa inay soo reebaan afartaa masjid waa laga yaabaa ambaba mararka qaarkood inay soo reebin meelaha laga helo waxa weeye jamaacaadkan de horta halkay kasoo baxeen waa masr masr bay kasoo ifbaxeen meelahay joogaan oo kale waxaa ka mid a yeman urdun jazaa'ir amba algeria waxaa ka mid a waxawy markaas muqdisho iyo waxawey markaas boosaaso innanka markaas kuwa noocaas oo kale ah waxay naga soo galeen waxawey markaas dad qaab shaqaalanimo oo kale dad waxawey markaas guryaha ilaaliya beeraha waxawey markaas qoda laakiin aad waxay markaas innanka inooguma fara badna kuwaasna waxay markaas way isqariyaan si gaaray waxay markaas wax iskugu dhigdhigaan waxa wey meelaha qaarkood dee in laga helo waa laga yaabaa amba dad la garanayo oo dadka qaarkood ay garan karaan laakiin waxa wey markaas inaka inaguma markaa fara badna yani caqaaidooda iyo meelaha laga helay intaasanu ku dhaafayna waayo way fara badan tahay waxaa ka mid a jahliga dadka uguma cudur daaraan jahliga waxa la yhaha uguma cudur daaraan waxay aaminsanyahin waxa la yhaha tacaarud alfaraa'id tacaarud alfaraa'id waa maxay faraa'iddu way iska hor timaadaa waajibaadkuo kolba mid baa dhacay bay leeyihin wixii la qaban karo mooyaane wax kale u dhacay tacaarud alfaraa'id qawaaciddooda ka mid waxay leeyihin maala oo kale anaku haddaanu maanta joogno oonan kari karayn jihaadki waxay markaas hadda jihaadkaasi u dhacaya laakiin kolba waxa laga waxa aan qaban karna ayaanu samaynayna waxyaaba noocaas oo kale markaas ayay aaminsan yihiin waxaa ka mid ah alqawlu bitawaquf watabayun in la yidhaha qofka hadduuna kuu caddayn iska taag ilaa u kuu caddaanayo masalan qof baad aragtay ku leeyihi ha ku xukumin inuu muslim yahay ilaa ad ogaanayso inuu markaa jamaacada ka mid yahay uu kuu caddaanayo alqawl bitawaquf watabayun baa la yidhaha yani waxyaaba kala duduwami markaa aaminsan yihin lakin inahaas ayaa waxa weeye ugu caansan qoladaas kuwaas waa khawaarij lafa cadcad khawaarijtii hore ee rasuulku sala allahu alayhi wasalam uu ka hadlay ma waxay dheeraysiiyeen mise waxay ka dhimeen horta waxay dheerisiiyeen wuu jira laakiin haba yaraatee waxay ka dhimin mama jiran waa khawaarijta waxa weya markaas cabcab ee waxa weya markaas khatarta laakiin waxaa la yaaba kooxa kalenu sheegi doono ayay ka caqli badan yihin waayo iyaku waxay yidhaahaan masalan dadkan oo kale waxay dhahaan dadka muslimiinta o kale soo wada gaala ma ahaa waxay leeyihin la dagaalami mayno la jihaadi mayno in lala jihaado waa waajib laakiin la jihaadi mayno maxaad ula jihaadi weydeen anigaa su-aasha weydiiye maalin waxay dhahaan laba mid baanan horta ula jihaadi ko waxa weya ha waxaan weydiiyey maxaad gaalada horta ula jihaadi weydeen gaalada kale waxay dhahaan kuwaa awood uma helin maanta lala jihaado awood uma aha waa talabaade gaalka murtadko kuwan uun ku dhex noolay ah ayaa ka horeeya gaalkan dee kale gaaladan caadiga ee magaranaysa asliyiinta ah kuwan baa ka horreeyay buu yidhi dagaali ku markaasaan ku hadaba way kuwan maxaa ula jihaadi wey waxay hadda xaalatu dacf way istidcaaf man ku sugan hadda markaa lama jihaadi karno oo ma kari karno goormaad la jihaadaysaan baan ku wuri wa waxaan la jihaadayna markaanu saddex qaybood marka loo kala qaybiyo dalool aanu noqono dadka aanu ku dhex nool nahay saddex meelood oo meel markaanu noqono markaasaanu la dagaalamayne laakiin hadda la dagaalami mayne waynu jeedin ya dacf iyo istidcaaf baynu ku jirnaaba hadda kulli waxaa laga yaabaa in mararka qaarkood ay sameeyaan ikhtiyaalaat amba shirqoolitaan waayo qofkaaga haddaad iska ag joogto de waxay amisan yahin dhiiggaaguna xalaaliy ila waxaynu la dagaalami waa karti la-aante laakiin hadday masalan oo kale qofka meel cidlaa ka helaan amba maxaan ku dhaha inay dilaan ay u suurto gasho inay gowracaan baa laga yaaba bay dilaan laakiin ma muujinayaan jihaad caama oo waxay markaas ay soo qaadayn waayo waxay leeyihin dacfi iyo istidaaca ayaa jira istidaaciyo awood marka uma hayo yani waxay ka caqli daran ay ka caqli wanaagsan yihin halkaa marka la fiiriyo qolo kaleo sheegi doono oo iyakuna fikirka khawaarijta dadka raadiye ku taaswe ah oo laakiin iyaku odhanaya dadkan waxay gaalaysiinayaan oo markaa xukaamta ugu horeeyaan iyo waxaa raaca la dagaala halkaad ku aragta badil gaalka halkaad ku aragta badil haddaanan awoodhayn ka waran dhagax ku dhufo haya haddaanan dhagixii kari karahayn maxaa makiimad ma sidataa makiimadda ku jeex adigu waa inaad jihaatanto keligaa haddaad tahay aljihaad lfardi waxay yidhaheen jihaad lfardi waxa la yidhahda xataa jihaad jihaad lfardi waa maxay waa qofku keligii inuu dagaalamo keligii intuu halkaa maro inuu dagaalamo yani markaas iyadoo afkaartii jamaacadana inay wada xambaarsanayn yani insaaf muxuu keenaya afaarta jamaacad jamacatu hijr taki ma wada xambaarsana ee meelo kale iyakuna aynu tilmaami doono insha allahu tacala iyo qoladaa ka shabaheen laakiin marka laisku eego xagga maskaxda iyo caqliga dee kuwan baa waxawaya markaas dhaama ka xeesha dheer ee gaalnimada waxaway markaas kaga horeeya iyo kay ku taasira ay ku rahadoobay kooxda labaad waa alfirqatu daalla kooxda las kooxda la ydhaha amba alqaacida qolada waxaway markaas la ydhaha ee waxa waya markaas uu hogaamiyo ibnu laadin iyo waxay markaas ayman dawaahiri iyo waxyaabaha waxay markaas la nooca kooxdaas iyakuna afkaartii khawaarijta ayay ku ta'asureen oo markaa raadaysay oo waxyaabaha qaarkood waxay markaas ay ka qaateen sidaa awgeed bay markaa culimmadu khawaarij inay yihiin ay ugu tilmaameen maxay aaminsan yihiin si yaroo kooban banu yani u sheegaynaa attakfiir gaalaysiin laakiin gaalaysiintaasi maaha mid dhammaan dadkao dhan si toosa loo wada gaalaysiinayo sidii kuwii hore laakiin waxay gaalaysiinayaan xukaamta dadka muslimiinta dadka maamule oo taliyay gaalaysiinaya cala alilaaq waxay gaalaysiinayaan ciddii markaas ay u arkaan inay xukaamta difaacayso amba waxay markaas u shaqaynaya amba soo raacay kuwaana waxa weya markaas way gaalaysiinaya laba alkhuruuj cala alxukaam mar hadday xukaamtii gaalaysiiyeen waxaa ka dhalanaya dee in lagu baxo in waxawey markaas lagu baxo oo waxa weya markaas dee dadkii marka hore lagu booriyo la dagaalankooda haddana dabeetana lala dagaalamo taasaa ka dhalanay ayaa markaasay waxaa ka mid a waxyaabahay aaminsan yihiin atafjiiraat qaraxyada qaraxyada in dadkii gaalada u arkaan amba gaalada ha noqdaan dee gaalada cadcada ee amba gaalo gaaloobo ridooda ha noqotee inay markaa qarxiyaan xataa dad inay gaalo arkayn hadday dhex joogaan waa la qarxinaya maxaa loo qarxinaya ar yubcathuuna calaa niyaatihim maalinta yooma alqiyama baa la kala xisaabaya oo kuwan kale shuhaday noqonayaana iyaku ka dhinta lakin anigu hebel iyo hebel baan dooni konton meel joogo mid ay doonayaan kontonka way israacinayaan suu midkaas u dhinto ya dabeetana kuwana dee waa niyadooda lagu soo saaraya baa ohanaya yani waa fahm istidlaal yani markaas cajiib ah oo cid haba yaraatay ugu horreysay ayna waxa weya markaas ayna jirin waxaa markaa sidaas oo kale ikhtiyaalaadka xunfiga iyo waxay markaa shiddada ayaa ka mid ah waxyaabahay adeegsadaan addacnu fi lculamaa culamada in la dacniyo oo waxay markaas wax laga sheego la wareemo oo la yidhaha waa culamaa alxukuuma dawladday ushaqaynayaan culamo waxay wanaagsan maaha mararka qaarkood in waxay markaas culamada la gaalaysiiyo nifaaq in waxay markaas lagu sheego wahaakada waxyaabahaas ayaa waxay markaas ay aaminsan yihin fikirka waxay markaas qoladaas alqaacida amba waxay markaas asxaab ibn laadin alfirqata daalla firqada waxay markaas lunsan oo culimada aad ay uga digeen weligeedna in badan markaa dee laga soo hadlayey laakiin hadda waaqaxa inakaan u taabanay oo waxay markaas koonfur yani ka taagan oo waxa wey markaas dhibtu fara badan ee ka dhacday waxa weeye waxa aasaas u ahaa jamacat lhijr watakfir horta soomaaliya sideed iyo toddobaatankii ayay soo gashay siduu sheegayy sheekii cukaasha jazahu llahu khayran waxa weeye markaas qaar badan oo kamidina waxay qoladaasay kamid ahaayeen dabeetana jamaaco waxay alitixaad loohan jiray ayaa soo baxday iyo kuna dagaalo fara badan ayay meele ka galeen dabeetana way sii dildilaacday waxyaaba fara badan baa markaas ka dhashay oo dabeetana afkaarta takfiiriga iyo waxyaabaha noocaasa waxa weya xambaarsan asbaabta keenta khawaarijta iyo jamaacaadka shiddada iyo cunfiga isticmaalaya inay soo ifbaxaan maxaa keenay maxaa asbaab u ah bal si kooban banu inuu sheegay ko waxa keenaya waxa weeye asbaabta duhuur alkhawaarij waljamaacaat almutaairati bihim waxa weeye aljahlu bisharc wa kayfiyatu tacaamuli maca nusuus sharcigii ayna garanahayn iyo sida loola dhaqmayo nusuusta jahli baa markaas nimankaa aafeeyey jahligaas wuxuu ku dhacaya aljahl bimasaadir bimasaa'il takfiir masaa-ishii gaalaysiinta oo markaas jahli uu kaga dhacay iyo waxyaabaha dhiigaga iyo acraadda markaas ku saabsan waayo masalada tak takfiirka iyo gaalku xukmitaanku waa masalo waxay markaas halis ah masalo qof kastaaba waxa wey dee dadka ku xukumi karo ma aha waa masale aad iyo aada halis u ah oo culimmadu dee si gaaro kutub gaara ay ka qoreen oo qofka mucayanka marka la gaalaysiinayo shuruud dawaabid baa loo shardiyaa waxa weye cid kasta ma gaalaysiin karto dad ahlucilmiga waa inuu yahay waxyaabahaas o dhan markaas ayna fiirinahayn waxaa ka mid a saas oo kale waxyaabaha inxiraafku uu ka dhashay ee dadkaas keenay mufaaraqatu jamaacati lmuslimiina wa imaamihim jamaacadii muslimiinta iyo imaamkoodii waxa wey inay ka faaruqeen ka fogaadeen marka horeba jamaacada waxaa loo yaqaan alluzuum luzuum aljamaaca waa min usuuli ahli sunna waljamaca usuusha iyo caqiidada ahli sunna waljamaca waxaa ka mid a luzuum aljamaca jamaacada in la laazimo jamaacada markaa la laazimaya laba ayay noqonaysa sida alimaam shaatib raximah allah fi lictisaam yani ku tilmaamayo hadallada culamada marka laisku soo ururiyo waxa weeye markaas jamaacada waxa weeye siyaasadda ah oo dadka muslimiinta ah cidda u talisa ee waxay markaas maamulka u haysa inaan laga bixin oon lala dagaalamin taas jamaaco macaha waa loo isticmaala waxaa kaloo jamaaco loo isticmaalaa jamaaca alcilmiya jamaacada cilmiya waa maxay de waa jamaacada waxay markaas muslimiinta ee waxay markaas saxaabadii ugu horreeyeen waxay markaas dariiqii hore oo saxaabadu ay mareen taabiciinta atbaacu taabic dariiqa in markaas la qaado oo jamaacatu ahli sunna la laazimo caqiidadooda iyo mabdawooda la qaato xaqa waxay markaas lagu dhego bidac iyo waxyaabaha laga dheeraado labadaasaa jamaacada la yhaha markaa jamaacatulmuslimiin in laga dheeraado laga mufaaraqoodo amba ha noqoto markaas tii maamulka ahayd amba tii cilmiga ahayd xaqa ahayd waxa wey ha noqoto waa waxyaabaha inxiraafka keenaya sidaa awgeed fitankana aad aragtaan ee waddanka muslimiinta markaas dhibaateeyey waxyaabaha aasaaska u ah waa jamaacaadkan muslimiintii marka horeba gooni uga baxay jamaacaadkan waxay markaas jamaacadii muslimiinta ka hoos dhisan ee afkaartiiyo mabaadida kala duwan waxay markaas qarsanaya ee si gaara u tashanaya ee shabaabkii iyo dhalinyaradii si gaara waxugu soo akrinaya waxyaabahaasaa shirka keenaya dhibta waayo dadka muslimiinta de waa waxay markaas waa yadun waaxid waa gacan keliya hadday yihiin kuwooda culammada hadday yihiin waxay markaas kuwooda xukaamta dadka kale shacabka dadka waxay markaas cawaamtaa inay khayrkii wanaagga isku kaashadaan oo waxay markaas jamaaca waaxida ay matelaan oo waxay markaas culammadu khayrka iyo xaqa iyo cilmiga ay bartay u caddayso saasay ahayd dabeetana sidaa markaas ay ku socdaan laakiin waxyaabaha kale laga hoos dhisdhisayo aasaaska waxay markaas marka horeba loo dhisayo dee waxa weye waxa keenaya ilan cilmi iyo dacwad markaas lagu faafinayo maaho cilmiiyo dacwadda wata imika ad aragtaan ay faafayso iyadoo waxyaabahan ayna markaa jirin aasaaskiisu waxa wey markaas in dadka yani dadka lag xukaamta laga horkeeno oo lagu kiciyo dawladda in waxay markaas la inqilaabo in waxay markaas xukun kale la dhiso waxyaaba noocaasoo kale ku jira oo dee laakiin taa lama muujisanaye qaarkood waa laga yaaba inay muujistaan laakiin aad uwada muujisan maayaan waxyaabo kaleo shacaaraad wanaagsan iyo cilmi iyo dacwad iyo maxaan ku dhahay saxwat alislaamiya waxyaabahaasa xagga hore lasoo dhigay laakiin waraa alkamati ma waraa ah waxyaabo kale waxay markaas ka dambeeya sidaasoo kale jamaacaadkii firaqii lunsanaa waxay u noqdeen jamaacaadkani waxyaabo hoy u ah iyo guri oo imaka aljamaacaatu islaamiya waxa la yidha hadaad muctaziladii eegto xizbu taxriir waa muctazile cadcad waa muctazila waxay markaas cadcad suufiyadii duruqu suufiya haddaad aragto waxaa matelaya waxay markaas dee qaar ka mid a ood macruufiina waxay markaas ad garanaysaa baa suufiyadoodii waxay markaas matelaya oo sidii waxay markaas suufiyada caqaaiddoodii waxay aaminsan haddii khawaarijtii la arko afkaartii khawaarijtii waxay markaas qaar ba xambaarsan haddii ashaaciradii la arko way ku dhex jiraan yacni ahlulbidicii waxay markaas hore xaggee ay mareen halkan bay ku wadi jiraan haye xizbulfulaan baana lagu odhanaya aljamacatu alfulaniya mana garanaysid adigu markaas waxad leesidade diintoodii wanaagsan wakada laakiin wixii af balaayo o dhan ba waxay markaas yani wixi o dhan ba ku wadi jiray xataa waxaa yani kusoo dhuuman kara waxyaabo yani aada u fogfogo xataa laga yaaba islaamba inaan baa soo gudagelaya marka qaarkood sida dhacdaba dee basaasnimo waxay markaas soo gudagelaya oo ismuujinaya shacaar wanaagsan soo qaadanaya sheekh buu iska dhigaya waxa weya ma garanaysa wuu soo miisaamaya so waaba imtixaan dalaabo meel baas laga soo diro gaalo u shaqaynaya wallahi way dhacday taasaa dhacday sidaa awgeed jamaacada muslimiinta laga faaruqo kooxo kala duduwan waxay markaas la samaystaan arrin sahla maaha waayo nusuusta kitaabka iyo sunada kusoo aroortay caqiidada ahlu sunnaha ee jamaacadu aljamaacatu raxma alfurqatu cadaab wactasimuu bixabli illahi jamiica walaa tafaraquu walaa takunuu kaladiina tafaraquu wakhtalafuu min bacdi ma jaatum lbayina yani waxyaabaha nusuustaas ay ka digayso o dhan mafaasideeda o dhan baa kusoo ururay arrin markaas la fududaystana waxa weya markaas ma aha in qofka waxa weya aad iyo aad uga dheeraado firaq iyo axzaabta iyo kooxaha ayaa loo bahan yahy haddii kale waa baabu min abwaabi shar abwaabta sharka halkaas waxa wey markaas ka bilaaba waxaa ka mid a asbaabta keenta inay soo ifbaxaan ku keenta arrimaha noocan oo kalea inay isku qaldeen macaasidii iyo dunuubtii saanu hore usoo sheegnayba waxaa ka mid a waxyaabaha keenay inay si khalad u fahmeen macna almuwaala walxukmu bigayri ma anzala allah muwaalaat lkufaar macnahay leedahay marka lagu gaaloobayo goortaan lagu gaaloobahay alxukma bigayri ma anzala allah markuu gaalimo noqonayo goortuuna gaalimo noqon ahay waxaa ka mid a waxyaabaha keenay inay inxiraafaan ay lumaan itibaacu lmutashaabih min anusuus soona hore usoo sheegnay waayo waxyaabihii khawaarijtu ay ku lumeen oo dhan ba dee halkan iyo kule soo gudagelayay waxaa ka mid a lumitaankooda waxyaabaha asbaabta u ah ibcaadu kaiiri min ashabaab can alcilmi asharciy almustamadi min alkitaabi wasunna in in badanoo shabaab dhalinyarada ka mida laga fogeeyey cilmigii sharciga ahaa ee laga soo qaadanayay kitaabka ilaahay iyo sunada rasuulka sala allahu alayhi wasalam wa ishqaaluhum bilanashiid alxamaasiya wama yunsharu huna wa hunaak cibar wasaa'il ilclaam almutanawica in lagu mashquuliyo anaashiid iyo waxay markaas afkaar iyo waxyaaba inaan garanahayn oo aaraa dad ah oo lagaga mashquuliyo cilmigii sharciga ahaa cilmigii naafica cilmi lkitaabi wasunna waayo qofka hadduu cilmiga naafica barto cilmu lkitaabi wasunna uu barto oo dadka ehelo uu qaato xaq iyo baatilku uu kala caddaanay waxaa ka mid a afkaartan waxyaabaha keentay inay faafto tawsiic alkutub walnasharaat walmadwiyaat walashrida alati tadcu ila alfikri alkhaariji wa takfiiri almuslimiin wa qitaalihim in la faafiyo kutub nasharaat rasaa'il yacni cejerado ku baaqaysa fikirka khaarijigaa dadka muslimiinta in la gaalaysiiyo in waxay markaas lala dagaalamo mualafaadka waxay markaas sayid qutub waa jamaacat alhijra wa takfiirka hore waxay kasoo jeedaan sayid qutub bay kutubtiisa haystaan waana ardaydii sayid qutub sayid qutub waxay markaas ardaydii say jamacat alhijra khatarta ah kutubtiisa haystaan tiisay ku adducoodaan isagayna ardadiisi waxay markaas ahaay kuwan imikuna waa imaamkooda ugu weyne waxay markaas ay taqdiisiyaan ee waxay markaas weyneeyaan waayo kutubtiisa takfiirka waxay culimada yidhaha qofka kutubta sayid qutub akriya isagoo takfiiriyan buu ka soo baxay isagoo dadka gaalaysiinayo dadka waxay mujtamaca intuu naco waxay markaas dabeetana takfiir uu ka buuxo oo waxawy ayuu gaalaysiinaya waxyaaba khatar uu sayid qutub ku dhacay cafa allahu cana wa canhu ee waxay markaas oo dad badan oo dhalinyarada ka midi iyo jamacaad fara badan ay waxa weya ku lumeen kutub ibnu laadin ayaa saasoo kale markaas ka mid ah kutubtiisa waxa weya ay faafiyaan iyo waxyaabaha waxay markaas wararkiisa oo meelaha ay kala soo baxaan waxyaabahaasa dabeetna dhalinyaradii cilmiga kaga mashquulinayaan dabeetna dhalinyaradi saasay kaga faaidaysanaya waxaa ka mid ah asbaabta markaas inxiraafka keenaya dadkaas inay u yeedhaan dad munadiriina yani qawaaciddan iyo waxyaabahan dejinaya oo fikirkan dadka ugu baaqaya oo dhalinyarada waxa wey markaas meelaha gaarkaa loogu soo ururiyo oo dabeetana dhalinyarada cuquushooda iyo maskaxdooda la masaxo meelo gaara istiraaxaad meelo waxa wey dadkii laila joogin culummadii dadkii dhalinyaradii laga fogeeyo dabeetana sidaa waxa wey lagu duufsado asbaabtana markaas kuwaas ayaa ka mid a waxaanu taaba lagu gudbaynaa waxa weeye cilaajka iyo dawadu waxa weye waxay markaas ay tahay waxaan kusoo ururinayna iyadana dawadu ko alfiqhu fi ddiin in diinta la fahmo in waxa weeye diinta ilaahay subxaana watacaala la fahmo oo waxa weye qofku cilmiga naafica uu barto oo dadka markaa lagu kalsoon yahay cilmiga naafica uu ka qaato waayo cilmigu sharciga barashadiisu oo wixii qofka wax kala tusayey ee xaq iyo baatilka u kala caddaynayey ee aad ku kala garanaysay dadka toosan ee mustaqiimiinta iyo dadka lunsan lakiin qofku hadduna waxba garanahayn waxaa laga yaabaa dad shar ugu baaqaya asxaabu alfitna inuu afka uga galo oo sidaa markaa u lumiya sidaa awgeed dadka cilmiga barta dalaatul cilmiga dhabta ah fitanka noocaas oo kale way ka badbaadaan dadka noocaas oo kale ileer ayaa waxa weeye u leeyihi waxaa ka mid a waxyaabaha lagaga badbaaday alirtibaatu bimanhaji salaf in manhaju salaf lagu xidhnaado manhaju salaf caqiidatu salafi saalix caqiidatu ahlisunna waljamaca waa in lagu xidhnaado macnaheeduna yani markaas qofku inuu aayaadkii axaadiidta uu daliishanayo siduu waxay markaas dariiqadiisu iyo manhajkiisu waa inuu yahay dariiqii saxaabada taabiciinta atbaacu taabiciin ma aha inaad tiraa salaf baan ku suganaha adoo haddana fikirkan iyo waxyaabahan xambaarsan waayo taas ma soconayse culimmada dariiqu salaf caddeeyey oo kibaar culamaai sunna fi hada alcasri ah asheekh ibn baaz raximah llah sheekh maxamed bn saalix bn cusaymiin sheekh maxamed naasir iddiin alalbani asheekh waxa weeye saalix alfawzan asheekh cabdilmuxsin alcabaad asheekh waxaweye markaas abi cabdiraxmaan alwaadici culamaau sunna ee dariiqada selafka wakti kasta ile laa tazaalu daa'ifatu min ummati daahiriina cala alxaq culamada waxay markaas silsiladan way taxanta silsilatu salaf way taxanto ilaa rasuulkay sidaa u gelaysa inqidaacba kuma jiraba silsilaadkan kal waxyaabahan kale o dhan firaqan iyo axsaabtan inqidaacaad baa ku jira khawaarijtu ma gaadhsiisanta waxay rasulku saxaabadii way ka go-ayin kuwii kale wahaakada kuwan hadda soo baxay mid kasta iimaan baa hod mid baa hortaagan u taliya isagu dejiyey isagu waxaway markaas qawaaciddi iyo xeerarka usoo saara laakiin caqiidatu ahli sunna waljamaaca waxa weeye amada dahri saasay u taxanta hadalkooda waxay markaas waa isku mid qofku waa inuu waddadaa hayo waa inuu waxay markaas waxyaabaha dhinacyada ah iyo bunayaatu dariiq uu ka fogaado oo waxaweye markaas uu iska ilaaliyo si uu u badbaado haddii kale waxa way markaas qofku meelaha kala marmaro oo waxyaabaha dadkaa lunsan ee waxa wey wax yar iyo wax badan baa ku lunsanayn haddaad u baydho adigana waxa wey markaas ilaahay subxaana watacaala ha ku naxariis waxaa ka mid ah alrujuuc ila alculamaai raasikiin culamada raasikiinta in loo noqdo yacni si gaar ah qofka waxa la soo gudboonaada waa inuu culamada raasikiinta u noqdo cilmiga ku raasike cilmiga fahmi ma aha adiga waxa wey siday kuula muuqato inaad markiiba ku dhaqaaqdo laakiin culamada islaamka ee cilmiga ku raasikay ee cilmiga waxay markaas looga markhaati kacay waa inaad kuwaa u noqoto arrimahaaga waxay markaas waa inaad kuwaa u bandhigto waa inaad waxay markaas aad la tashatad ku xidhnaato waxaa ka mid a waxyaabaha lagaga badbaadaya alxadaru min ducaati suu almudiliin inaad ka digtoonaato dadka lunsan ee waxa weeye lun baadidaa dadka ugu baaqaya waayo dadka lunsan ee waxa weeye markaas firaqa khawaarijta kuwa kale maaha dadka odhan madhabkaygu wuxuu iya iska ilaali laa xaqi ahlulxaqi bau nahay waad arkaysaan ahlusunna waljamacanu nahay ahlusunna waljamaca ilaa icraabkii meelkiisa loogu buxiyey waxau nahay waxay markaas dad wan wanaagsan diintanu nusraynayna waxa weeye ansaaru sunna baanu nahay waxba iska odhanaya magacyo wanaagsan marka waa inu qofku ka digtoonaado qof kastoo wax kugu yeedha ha iskaga dheg haaricin kuu dheeray waxaanu kugu yeedhayo waa inaad u fiirsato alxasan waxay markaas albarbahaari sharx caqiidatu sun sharxu sunna waa kii sidaa ku lahaa saaxibu ahli zamanika qof kastoo maqaalo kugu yeedhaa markiiba ha iska qaadan maqaalada marka saxaabadii ma yidhaheen hadalkan taabiciintii ma yidhaaheen atbaacu taabiciin ma yidhaaheen culimadii kala waaweyney ma yidhaaheen waxa weeye markaas si yaroo fududbaad haddaad qofku iska raacdo un u dee waxa weye markaas kuu luminay waxaa ka mid ah waxyaabaha waxa weye markaas lagaga badbaadaya alxadaru min alguluw in laga digtoonaado kutalaxtagga in waxay markaas shayga xadkiisii sharciga hal la dhaafiyo oo waxay markaas la weydaariyo waayo bidcat alkhawaarij waxay ka timi min alguluw xadgudub shaygoo xadkiisii sharcigaa la dhaafiyey ayaa markaasi ka timi waxaa ka mid a in la iska ilaaliyo alxadaru min atakfiir bigayri xaq in qofka waxa weeye gardarro iyo xaq la-aan amba xaq darro markaas in qofka lagu gaalaysiiyo inaad wax iska gaalaysiiso oo waxay markaas adoon cilmi iyo aqoon markaas u lahayn oo ehel u ahayn inaad gaalaysiiso waayo taas waxay keenaysaa in dee khaa- khawaarijnimadii waxa weeye qofku uu ku dhaco waxaa ka mid a waxyaabaha lagu badbaadayo alxadar min jamacaati alfitnati almucaasira jamacaadka fitnada ee mucaasirka jamacaat alfitnati walfasaad in qofku ka digtoonaado oo waxay markaas uu iska ilaaliyo ayaa ka mid a waxyaabaha waxay markaas lagu badbaadayo inahaasna waxa way markaas kusoo gebagabeynaya wallahu subxaanahu wa tacala aclam wabillahi towfiiq وبارك الله فيكم جزاكم الله خيرا